Culummada Walgaroodka iyo Aqoonyahanada xaafada Xodan ee magaalada Wajir ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo weliba Yoha Sarena go-aanka eedan sidii la xakameeyo karo maandooriyaha xaafada Saya oo hakabadaya walibana kumida maandooriyaalka Saya jaadka iyo xashiishka iyo walaagii lamide ana kumida culummada iyo walgaroodka magaalada Wajir iyo dowlada Anderenga Faringa iyo lahaqo wada dadka ganacsado maandooriyaalka xaafada Saydati ee ka dhaxgadayanga dowladda inaan codsi u geysanay waxyaalaha muqaadaraadka nagu dhexwada inay maaragtay soo dhexqabato ee naga dhexgasho ilaa hadda dowladda go'aanka ma hayn sidaas awgeed madasur caasha aan fadhiisanay waxaan go'aan ku gaarnay inaan dowladda baaq u dirno kaasoo ah dadkan muqaadaraadka nagu dhexgadaaya maqooqaadka bangiga nagu dhexgadaaya dowladda inay naga qabanta haddii dowladda arrintaas ay gacanta ku qaban waysa annagaa iska qabanayna gacantaa inaan isaga celinaynaa dad ma dilayna ruux waxba uma dhimayna beecshiro xalaal eh waan ogolna beecshiro hadday xalaal tahay waan ogolna habeenkii laba saac cishaha markaan tukanna wixii ka dambeeya dhaqdhaqaaq ma rabno bigibigigii la arka qofkii la arka tillaabaan ka qaadaynaa dukaanka isoo furan aan aragna waan xiraynaa saacaddan laga bilaaba haddii dowladda ay wax na soo faragelin waysa annagaa gacantaa in isaga qabanayna odayaashii magaaladii wajeer oo buulahodol ka soo jeedaan ka mid ahay annagoo odayaal iyo culamo iyo caamo ah ee macal brofeshonalka dhanba nala jiraan dhibaato badan baa weeyey gembiyahan dhanba ayaa nala soo diristay ay ka mid tahay waxyaalihii awel oo lokeeshimaha lagu arki jirin buulahodon magaaladii ugu fiicneed ugu nidaamsaneed ba yaay ahayd ninkii waxaan ka barigele la'annahay bahashii la dhihi jiray pikipiki oy wareegaysa meel walba oo guri walba oo buulahodon ay taagan tahay waxay waddo la garanaynin oo adeegankii habeenkii wax la soo baxa aan jirin oo darags iyo qamri iyo maxay aheeda iyo bangi ay wataan oo dukaamaha yarayaro dhanba magaalada laga furtay inaan ka hortagayno dowladdan aan ogeysiinno haddii dowladdii tallaabo qaadi wayso annaga inaan oon u istaagno alle arrintayda meel iska saarno intaan maxaa aday oy gacanta laiskugu tagin oo naga hor tagto arrintaydaheed ay maxaa aday codsiga annaga intaa weeye qaadka iyo makhookhaaga iyo waxaan makhoohaa ma wajiri jireen qaadka haweenkeenna waxay ku iibsan jireen magaalada hoose haweenkana ciddooda isu ogeyn jireen hadda dadkii geena hoose ka imaadaa ayaa dukaamo makhookhaa xaafadii ka dhex fureen balaayo baaskalna waa lagu iibinayaa hooska waxay khashiishii balaaya kusii dhex jirtaa dukaankii wuxuu furan yahay ilaa toddoba sac siddeed sac sagaal sac habeenimo ayaa furan dhowr nin way hortuban yihiin mootooyin baa meesha yaallaan xaafadii mooto habeenkii wareegani dadka ayaga waan ka dacwoonay booliis riboodaan ka geynay county municipality waan ka geynay meel waraaqaan ka dhignay laakiin ilaa hadda wax tillaabo oo laga qaadahayo dadka ayagaa ma laha annaga waxaan sheegaynaa dowladda dadkaas ammaankeenay khatar ku yihiin habeenkii soo jeedaan mootooyinka xaafadda ku dhex wareeganayaan oon dadka xaafadda aan lahayn dadkan waxaan rabnaa inay xaafadda ka baxaan xaafadda inay ka baxaan makhooqaaga waxay iibsanayan magaalada hoose ee wax walba lagu iibiyo inay ku iibsaan haweenkeenno magaalada hoose ay ku soo gataan qaadka ay ka dhex baxaan makhooqaaga ay ka dhex fureen xaafadda xdeeda oo xashiishkan ay ku dhex wadaan inay ka dhex baxaan xaafadda aan lagu arkin shacabku aad buu gadoosan yahay haddii dowladda ay dadkaa ka dhex saari weysana waxaa khatar inay khatar amniga xaafaddan ay ka dhacdo waxaa kaloo noon baaqaynaa mootooyinka bigibigida isteejaha ka samaysaan xaafadda dhexdeeda inay magaalo stage ka samaysaan qof soo qaata inay xaafad keenaan celiyaan maogi inay xaafad dhexdeed stage ka samaysaan tan la salaada cisho haddii la tukado bigibigi xaafad dhex socota inaan la arkin haddii ay dhacdo saambiili inta la gaaro bigibigi xaafad dhex wareegi la arko dadka xaafadda waxay ku tasheen inay tallaabo qaadaan oo meel ay saaraan dadka ayaga xaafadda dhex wareeganayaan dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka codsiga bulshada buulahodan waxaana culummo odayaal ay joogaan inay tixgeliso dadkaas amnigooda khatar uu ku yahay iyagana xaafadda khatar bay ku yihiin inay ka socsaaraan dhibaatada isticmaalka maanduuriyaalka iyo weliba saameyn badan uu sakelaya bulshada iyo deegaanka